galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab talaadaha bisha mayn ay tahay labaatan sanadka labada kun iyo labaatan iyo shanta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imanaysa stuudigoanu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamaca wararkana maanta waxaa ugu waaweyn iskaashigii federaalka ee wakhtiga dheer ay lahaayeen xisbiyada nationalka iyo liberaalka ayaa soo afjarmay dad ayaa laga daadguraynaya gobolka midnard coast ee new south wales kadib daadad halkaasi ka dilaacay iyadoo weli ay jiraan digniino daadad kale saacadaha soo socda xisbiyada national partiga iyo liberal partiga ayaa awoodi kari waayey inay heshiis ka gaaraan iskaashiga ay yeelanayaan taasoo soo afjartay isbahaysi labadan xisbi ay lahaayeen muddo dheer heshiiska labada xisbi u dhexeeyey ayaa dib looga wada hadlayay kadib doorashadii federaalka ee dhowaan dhacday taasoo xisbiga liberaalku uu ku waayey kow iyo toban kuraasta aqalka hoosa halka nationalku uu lumiyey oo keliya hal kursi hogaamiyaha xisbiga nationalka david little browd ayaa xaqiijiyey in labada xisbi ay kala baxeen kadib kulankii labaad oo uu la yeeshay hogaamiyaha xisbiga liberaalka susan lee kaasoo lagu guuldaraystay in heshiis laga gaaro wasiiradda arrimaha dibadda dalkan australia penny wong ayaa ku sugan gobolka basifiga halkaas oo ay kula kulmayso ra-iisul wasaarayaasha iyo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka fiji tonga iyo vanuatu ra-isul wasaare antony albanisi ayaa laftigiisu soo afjaraya hal toddobaad oo uu dibadda safar ugu jiray isagoo hadda soo gaaray dalkaas singapore halkaas oo uu kula kulmi doono ra-iisul wasaaraha dalkaasi lawrence wong galabta oo talaada dadka degan deegaanada hunter iyo midnord coast ee gobolka new south wales ayaa waxaa ku dhuftay cimilo aad u daran labaatan iyo afartii saacadood ee u dambeysay iyadoo la filayo in dhibkaas uu weli soo socdo iyadoo roobab xooga la filayo maalmaha soo socda soddon iskuul oo ku yaala agagaasi ayaa la xiray maanta oo bishu ay tahay labaatan iyadoo ay jiraan walaac laga qabo daadad iyo fatahaado halkaasi ka dhaca bangiga dhexe ee dalkan australiana waxaa la filaya inuu galabta ku dhawaaqo go-aan ku aadan waxaa laga yeelaya lacagaha dulsaarka bishii februaayo ayuu bangiga dhexe markii ugu horreysay jaray lacagaha dulsaarka muddo shan sana suuqyada dhaqaalaha ayaa saadaalinaya in eber dhibic labaatan iyo shan boqolkiiba la jaro oo ay noqoto lacagta dulsaarka afar dhibic hal boqolkiiba taasoo noqonaysa markii labaad ee la jaro lacagaha dulsaarka sanadkan madaxweynaha ukrain ayaa sheegay inay socdaan wadahadallo ku aadan shirmadaxeed heer saraa oo ay ka qayb galaan dalalka mareykanka ruushka ukrain madaxda yurub iyo weliba united kingdom volodimir seleniski ayaa warbaahinta la hadlay kadib markii madaxweynaha mareykanka donald trump uu wadahadallo goonigooniya la yeeshay madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo madaxweynaha ukrain isagoo sheegay waa madaxweyne trump inuu cunaqabatayn adag ku soo rogi doono master putin haddii uu diido inuu yimaado miiska wadahadalada isagoo wariyaasha kula hadlaya magaalada sochi ayuu valadimir putin waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu ka shaqeeyo heshiis lagu gaaro nabad laakiin waxa uu sheegay in tanaasulaad dheeraada loo baahan yahay saadaasha hawada berito magaalada melbourne waa qayb ahaan daruur iyo lix iyo toban digrii sydney waa roobab iyo kow iyo labaatan halkii australian dollar maanta waxaa lagu sarfiyey lixdan iyo afar senti oo doolarka mareykanka ah